xaggigaisaleedu ku muuqato aan la guulahaneemaynin hibaasiyo waxay kugu tartaa huqiyo cile anunbau hanganaye wanaaguma hidow dhammaane yeerka intay taagan tahay ay kala higoonayso anunbau hanganaye wanaag uma hidow dhammaane afartaa hoggaamidi jiray iyo halaayacdii jiide amaan dabayga waa umarin jiray ee hagaalada idinday jirarkeeya wamansadaydi jiray rabday
dhegeystayaal barnaamijkan waxaan uga gol leeyahay inaan ku tuso hadab soomaaliyeed oo hibadii maanso uu lahaa aan ummadiisa ku hodin kuna hagaldaameyne wanaaggeeda ugu adeegay iskuna dayay inuu hantaqyada habeenmada ee ay ku sii horumanayeen kaga leexiyo hadda sidaas ah sidaan soo sheegay tiro laguma koodi karee waxaan moogan u jeedaa allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan timacde geeraashadii geeriyooday bilowgii toddobaatanaadkii ee uu cudurka kansarku ama casaanyowgu markaynu ugu jeclayn inaga makaray wuxuu la godgalay kahamiga ka welwelka ka murugoodka aayaha dambe ee ummadiisa soomaalida ah haddii ay ku sii socoto anshaxa foosha xun ee qabyaaladda waatay dardar cusub la soo baxday talooyinkii saameeyihii markii raggii caynaanka dalka lagu aaminay si ay dano siyaasadeed oo u gaara uga fusadaan ay ka siideen irbadii sunta ahayd ee dadweynihii gobonnimada usoo haygamay uu kontameeyihii iyo afartameeyihii ku soociyey waatay qoroba geesteeda u sirtay oo ninku sidoni uu boqolaal qof oo reermiyi ah intuu xagaha u tuuray ay tarabtarab u leanayeen markay cadowday ee qabyaaladii in yarmooyihi ay maskax seexnayd iyo kicimaydba ku dhex hiratay waatay hebello badan oo gabyooga nimbo xulowsay hog qabiil oo naado xisbi magac looga dhigay timacadde maalintaa hog qabiil ma degmaysan hunguri dhaqaalana ma geline maanse wadani ah oo xikmad iyo tusaalays bale ayuu kaga roobaa kaga dhigay dhaga wax maqlayay iyo kuwo aan maqlayn dadkaba markii warmaha layska xaseystay ee dhiiggii qofku raqiis noqday markuu waayey qabiilaa joogtay wax fakar daran isugu yimaada markuu arkay dhallinyaradii dalkooda maciinka u noqon lahayd oo xasanad qabiil awgeed waa baryaba awgeedka laga yeerayo markuu ka shakiyey islaamnimada dadka uu sidacooda la seexan kari waayey ee ay ula ekaatay duul caqligii meel fog looga dhigay inuu ku dhex jiro waa kii timacadda kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii mar lagu wado siiyey dixdii dhagaxdhexeed la baxday ee uu ku lahaa bacda bari dareeriga badiyo sayiicda lafteeda bishaa koofureed iyo ilaa wadiga daaciisa degmadeenna oo idil haddaan daray abwaabteeda ninaan duubiyadu naafa noqon deelka laga waaye dhul iyo hoosba waanugu dhigee waadix dhagaxeede anun baa damqanayee dhaguhu uma dalooraane dadkaan la hadlayaabaan lahayn dux iyo iimaane bal inay dalfoof tahay caqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday dagashanaysaa boqoniima kugu baahday baan cidi dabiibayne duulkii inkaar qaba sinbaa daashadii tumo eedda markuu baktiyo meel kalaa dogob ka qiiqaaye waagii dilaaca naxrimo bihin la sheegaayo baxday u wada jeesatoy dhowta danaheeda ay duul walaalaa tahay oy duunka ka heshiiso dadka kama yaraateena waysdabar jaraysaa dubbe madaxa wayskala dhacnaa daayin abidkeen goortay iswada dooxatay baa daad u soo galay ubaxayni waa daadiseen waana dubateene durbaaxdiisa waad wada cunteen duur dhalaareed dariiq toosan soomaalidaay waa lagaa deray darajada ilaahay ninkii doonayaa hela ninka dubay dastuurkiiyo waxyiga diinti ka hadow dugsi male qabyaaladii waxay dumise mooyaane haddaynaan xumaantiiyo dilka iyo daynin kala qaadka dabadaan ka joognaa sharciga daacadda ilaahe dambarkeedu waa jahanama iyo dogobki naareed dul iyo hoosba waan ugu dhigee waadix dhagaxeedee aanunbaa damqanayee dhagu kuma darooraane dadkaan la hadlayaabaan lahayn dux iyo iimaane bal inay dalfoof tahay caqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday degashanaysaa digdig laysu laariyo intaan weerar gabad ku weerkii jitaan danabadii waayey dadac yaa lahaayey intaynu isu dooxayno wuu sida dareemadu u yaalmay ku dabadeeda kollaba joogsan maysaan haddaad dunida joogtaan sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii bilihii u horeeyey markii la galay ololihii doorashadii baarlamaanka ee ay tolla ay qaynadii wilatay waa kii timacade dhabanada dariiq la qabsaday ee tuhunku ka galay dadkan uu dhex joogo ee rag iyo dumar yar iyo weyn intii qabiil gaala sheegatay waa dhinac u baxday waa kii tuhunku ka galay inay yihiin dad caafimaad qaba oo garanaya macnaha dowladeed iyo duruucda baarlamaanka laleeyahay waa kii hugunka uurka ahi ka keenay tixdii la baxday hadafka baarlamaan ee ay meelisyadani ku jireen ka habowday soomaalida ay hidinkii toosnaayey hayaay iyo tollaay haganimaad kaga habsaanteene waa waxa halkaa idin dhigaad la hinqan weydeene hadday taladu kuu muuqataan lagula haaneedin ifaatiyo waxay kugu tartaa huq iyo ciileeye anunbow higanayee wanaaguma hilowdaan xabar xabartan loo kala bixiyo hiyirigtii yeedhay halqadii gidaarada la suray dumarkii heesaayey hadaf baa dhismaha baarlamaan lagu hubeeyaaye haddana shicibku caynkuu yahaa lagu hoggaanshaayay hannaankii wax loo dooran jiray weli ma haysaane duulkii habaar qaba sinbaaxaan kalow lulo ee nin qabyaalad heensaynaya guul ma haybsado ee halbowlaha suntii idin jabtaad hilifka siiseene bahashii khalqiga heenisaa loo hadoodilaye hadday taladu kuu muuqato aan lagula haaneedin hifaatiya waxay kugu tartaa huqiyo ciileeye anunbow hinganaye wanaaguma hilowda sinacade wuxuu ku waari doonaa maskaxda ummadeenna gaar ahaan kuwa macnaha qalannimada dareensan ee aan dhagaxdhexedka ahayn kuwa rumaysan halkudhegga ah tolyar magaca soomaalida igala toolmoon ee shilinka iyo gobonnimada aan shilinka jeclayn waxaa lagu xiisan doonaa maantadiisa wadaniga ah ee uu ugu adeegtay waxusheegidda ummaddiisa dibadhe oo faraha kulul ku hayay welina uu ku hayo una baahan cid hagta oo maska xumaan ka xalan ku hoggaamisa haddaan faalka xalay laasimay uu laaxin ku afyeeshay laxaha iyo ururkii haddaan eegay labadiiba lugooyada qabyaaladay dhigtaa waa lur aan harina ninka maanta liil gelinaya waa mid liitiya afartaa meeris ee timacade xusuustiinna ha ku harto hana idin sabansiiyeen tolyar inuu magaca soomaaliyeed ka toolmoon yahay dhegeystayaal waxaa maanta intaa noogu dhan barnaamijkeenii fanka iyo suugaanta oo aanu ku soo qaadanay nin yar oo ka mid ah suugaantii la dagaalanka qabyaaladeed ee uu ku caanka ku ahaa allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan simcade